hesheegoodii iyo say u dhalaan iyo siday markay dhalayaan yihiin iyo markay orgoonayaan iyo markay aw qaadanayaan ayaynu ka doodna odayaal haddana waxaynu ka doodi doonaa bal xayawaanku markuu dhasho heerarka uu maro magacyada loo kala yaqaan marka xayawaanka waxaynu mudanka mudanka siinaynaa shanta waryaal waxaa la yidhaahdo ama shanta meesi waxaa la yidhahdo ayaynu horta siinaynaa waxaynu ku xijinaynaa dadka ayaynu ku xijin doonaa markaasna ugaarta ayaynu ku xijin doonaa haddaba aan inoo u hora mariyo kan ugu mudan oo muxuu yahay ari waa nin maradiisa masanga uga buuxdaa buu ninkii yidhi rasiga salsalka u samaynaya marka bal ariga aan u hora maro ariga oo laba u kala baxaya riyo iyo ido u kala baxaya marka riyaha misna aan mudanka siiyo waxaa la yidhi ari indhihiis ari indhihi ari indhihiis ari indhihiis waa riyo ayaa la yidhi marka riyaha aan mudanka siiyo haddaba anoo aan mahmahada ku dheeraa hadalka aan ku dheeraanin waxaa weeye riyaha ilmaha ay dhalaan magacyada loo yaqaan heerarka ay maraan maro magacaa loo yaqaan waxa uu yahay waxaan hor iyo horaan siinayaa shaqibraale waa tahay waxay la tahay axmed nuur oo sidaasna aada soo jeedisay inay yihiin meesiyaasha xoolaha xubin ka mid ah inaynu midna mar qaadano waxaad ugu soo horraysiisay adigoo meesiyaashii soo maray riye riyaha anigu waxaan u aqaanaa marka riyo la yidhaahdo magaca guud baan u aqaanaa waa kow waxay u kala baxeen dhadig iyo labood guud ahaantii kore haddaba ridii way rintay maxaa rimiyey iyadoo dhays noqotay orgigii shan bilood bay siday ilma uurka ku siday way dhashay ridaa qura marka ma dhalin riyo fara badan ayaa dhalay wixii ay dhaleen waxay noqdeen waxaro markay waxaro noqdeen dhadig iyo labood bay kala noqdeen waxaa la kala yidhi waxar iyo waxar waxar iyo waxar waa kow guud ahaanna maxay ahaayeen waxaro waa soo koreen iyagoo waxar iyo orgigiiya oo waxar iyo waxar kale ah yay soo koreen markaasaa waxaa la yidhi saan u aqaano waxar waxaa la yidhi orgi iyo ceesaan guud ahaanna waxaa la yidhi markay intaas lasoo dhaafay waxay dhexdhexaad ku jirta ugeyb ugeyb riyo ah ugeybkaasu ama waa riyo oo waa magacii waa guudka ahaa laakiin ugeyb waa markii ayan curanin oo orgiguna uusan riyaha orgeyn waxartuna ayan curanin bannaankaana ay joogaan yaa laysku yidhaahdaa ugeyb saan anigu u aqaano ugeybkii markaas muxuu kala noqday ceesaan ceesaan iyo ceesaan ceesaan iyo ceesaan markaasay weynaadeen ri iyo orgi bay noqdeen marka ri ri marka la yidhaahdo waa ri curada orgi marka laleeyahayna ama waa sogob ama waa orgi qoodha oo waa orgi weyn laakiin waa la yidhaahdaa markuu dhasho orgi bay ridaydii dhashay waxar bay dhashay ridaydii waa la yidhaahdaa laakiin markaad doonayso oo abtirinta ama raacraaca yaa sidaa kale hadda aan sheegayay anigu aan u aqaanaa ceesaan ugeyba iyo ri curada orgi qaydhaba orgi qaydhaba markaan leedahay waxaa weeye ceesaan niyeystay inuu riyaha ku qooqo oo u orgeeyo orgi qaydhaba waa kow waa tii la yidhi orgiga weyn uu yidhi intuu ciyay orgigu yaa kaa qaydhabke waalayna waa la yidhahdaa waalay ceesaan waalayda ama orgi waalayda geelana weliba wuu galaa waalaygaas markaas sidii ribay noqotay ama dug ha noqoto si laba dhalah si saddex dhalah si shan dhalah orgi weyn orgi sogobah orgi qoodhah ceesaan ceesaan waxar waxar waxaro anigu sidaasaan riyaha magacyadooda intaan ka xusuusnahay aan ku joojinayaa
horta aada iyo aad baad u maxsantahay afkaama go-aan ku leeyahay sida aad u kala saartay riduhu riyuhu say eh, magacyadooda orgiga iyo rida iyo say u dir eh, ridu markay orgooto ilmaha ay dhasho ilmaha ay dhasho marka u horreeya waxaa la dhaho marka ugu horreeya waxaa la dhahaa canqar uu canqartay waa marka ugu horreeya waa xo- waa canqar buu magacaasi yidhaha waxay la baxaan iyagoo waxara la yiraa waxaruu la baxaa waxarahaasu markaa waxay la- u kala baxaanin bis waa marka caanaha xerada lagu hayaayo een dhaqaaqi karin bis markay xoogaa dhaqdhaqaaqaan oo ay ordaan waxay dhahaan baalcad markay a- a- oo- oo- oo unaas- oo- oo- unuuska sameeyaan inoo wax wax gurgurtaan inoo iyan weli daaqa baran markay dhaafaan marxaladaasna waxaa la dhahaa abab markay ababka dhaafaanna waxay galaan ugeyd oo derajad ugeyd ama waxay amiir baa mar qaarkood dhahaa dad baa amiir dhahaa intayan ageyrka iyo ababka inta u dhaxeeya oo markaa eh, waxaa la yidhahdaa ugeyd ayay u kala baxaan haddaba yaanan hadalka qasmi aniga warku iima furee biqiburaalaa ku noqday warkii biqiburaalow bal intaas adoo sii kala saarsaaraya ama wax igu diidaya ama wax igu raacaya intaan odayaasha kale u gudbiyo waa tahay axmed haddaan la rogrogin baa la yidhi rag baan rin horta mid intaasoo dhan waa kugu raacsanay laakiin mid baan yarahe wax ku daraya waxaa la yidhi sidii way dhashay sidiibaa markay dhashay ama orgi dhashay ama waxar dhashay ama waxar dhashay yarahe wuu socsoday waa rida orgiga ma ka anqarisay Maka- waa kow maya waxarta ma ka anqarisay markaas anagu waxaan ogaanaa nuugniinka ay nuugayso yaa la yihahdaa ma anqarin karto ee, sidu orgiga oo halkaa waxaa lagu tilmaamayaa inay badho tahay oo caana yarays ay tahay oo waa anqartay allah anqar wanaagsana markiiba waa korayaa rida badhisa marka laga anqariyo ilmaha ama waxar ahaado ama waxar ha ahaatee nuugniinkaasaan u aqaanaa marka ay dhashaan waa ka anqariye taas taasaan u aqaanaa Ee, marka la yidhaahdo ee, bis marka la yidhaahdana waa marka ayan dibadna u bixin guriga ay joogto oo ayan socon karinoo marka la guuro awrta lagu qaado baalcadna waxaanu aqaanay markay durduriyaan ha ha habeen weli abab gaarin laakiin laakiin waa ordayaan ababna waxaa weeye waxaa la yihahdaa carab cad iyo uur madow yaa la kala yihahdaa inta ay carab cadda yihiin waa intayan ababka gaarin mar hadday abab gaadhaanna waa uur madow oo geedihii bay cuneen ah oo waa ababeen weeye oo markaa sidii caanaha loo siin jiray loo siin maayo maxaa la geedihii bay cunaan oo waa ababeen saasaan u aqaana anugu ah maxaad kaloo weydiin lahayd ogeyd Aa, amiir horta anigu ma aqaano gacantaan ka taagay amiir laakiin ogeyd waxaan u aqaanaa markay isgaadhaan oo dhaafaan ababka ah oo ay duleedadaa ku cayaaraan oo magaranaysaa boodboodaan oo durduriyaan oo magaranaysaa ogeydka ayan weli curanna curadna ayan gaadhin ee, waxarihiina ay ka baxeen iyo intii aynu soo sheegnay oo iyo riyihii waaweyn ayan gaadhin baan ogeyd u aqaana anigu waad waad mahadsan tahay horta ereygaan canqarka la yidhaahdo waxa waaye laba magacba ma- ee markaa uu ilmuhu dhashaanin waxaa la yidhahdaa canqar ayaa la yidhahdaa ma canqarisay mise waa laga dubay laga dubtay baa la yidhahdaa horta haddii la dubto lama canqarinoo neefki looma dhigin soo maad garan haddii la canqariyo caanaha cuno w- weli ma kicin cagadadabna waa la yidhahdaa cagadadabna waa la yidhahdaa cagihiisu cagi ma kaco ma kici karo wuu dhacdhacayaa ha ha wuxuu cagadada buu sameeyaa Ha, ha. ama cagalaabiyay dhahaan cagalaab iyo cagadada iyo wax noocaasay ka dhahaan cagaha wa- waa dhacdhacaya isma taagi karo mar hadduu istaago bis buu noqo waan ka baxayo nin halakan baa jira daahir afqarka la yidhaahdo oo waxaraha iyo arigaa u xeefnaan jiray oo buuro fuulo ah oo bal mari mari maayo sug sug ragga buurahan aadaya intaanan ragga lo- magaciisa gaarin buuro fuulkaan aadaya waxaan aadayaa daahir afqar show maxaad odhan lahayd Eh, aad u taqaanaa waxaa la yidhaahdo heerarka ay marto ridu markay dhasho ilmaha ay dhashay uu maro
mahadsanid ridu marka ay dhasho intii laga sheegayey oo dhan waxaa dhameeyey fiqi buraale oo waxba maadhin canqarashada aan ku noqdo canqarashadu waa nuugmada ugu horaysa ee neefka rida lagu duwo yaa layadaa ma canqarisay mase weli ma canqarin oo dhadhabadaa ugu horaysa ilmaha nuugmadaa oo keliya weeye ilmaha ma aha marka dabadeed xoogaa ilmuhu haddii uu marka uu dhasho uu yar weeyo warya waaba mid canqarsan waa yar korriimaha ku jirta macnihii uun weeyaan dhadhamadaa caanaa igu horraysa weeyaan horta canqarashadu kow dambarku waa caanaha isna ugu horreeya ee markaa ridacnaasaheeda ku jooga golkaas soo dhaaf halkan cagaballaadhka aad ka sheegtay neefka dhiciskaa cagaballaadh la yidhaahdaa ee mar haddii uu shinu dhasho kolka xabku ka qallabo markiiba riyuhu waa istaagaan haa marse haddii uu dhacdhacayo shin baanu u dhalaninoo da'diisiibaa wax ka dhiman yihiin weeyaan macnuhu oo waa cagaballaadh baa la yidhaahdaa oo waxa loo qarinayaa dhic oo si wanaagsan isuma taagin kow markaa dabadeed sidaa aad soo sheegteen oo dhanna waan idinku waafaqsanahay neefkaasu dabadeed inta uu yar yahay ee uu rida shaqayo caana nuug baa la yidhaahdaa marka uu ka gudho rida ee uu dibadda u baxaa buu noqonayaa ogeyn haa labadaa macnay kala leeyihiin anigu intaasaan kaga baxaya markii ariga weli muslimanagaba soo gaarin adduunyaana ma soo marin iyo raggi nugaareed baana weli gaarinin kow anigu ereyga kan canqarashada waa kuu waafaqsanay horta canqarashada waa nuugmada koowaad laakiin ilmahaasu intaanu bisa gaarin oo or- orodka gaarinina oo ama uusan buulkujiraha gaarin ka bixinin oo dhaylada yahay oo uusan magaciiseeyeen magaca ugu horeeyo loo bixiyaa waxaa waaye waa canqar baa odayaqda waa canqartay haddii orgi canqartay haddii laguu dubo ninkaas wuu ku qadiyey wuu ku qadiyey war canqar buu ii dib buu kuleeyahy yani wuu canqartay yani ma nuuginin weli dhowr maalmood ma jirin waxba ma jirin mid canqartay kaligiisii waxay leeyihi wuxuu- wuxuu yahay faruhu ku dhegaa faraha ayuu ku dhegaa waa kow anigu midaas ayaan kasii daba tuurayaa canqarashada kaa waynu ku waafaqsanahay kanna waa mujaaso waa la dhahaa waa la dhahaa weli odayaashii way way igu dhegan yihiin bal canqarashadii baad balaaya ka taagan tahay haye bal canqarashada maxaad dalbanaba erey baan xasuustay iyadoo rag iga oo badni oo dhega weyne iyo salaad iyo mudiir iyo halkakan iiga soo jeedaan erey baan xusuustay marka ilmuhu uu dhasho la yidhaahdo oo qofna midna wuxuu ku dhashaa shin oo sida loo miisaamo ilmaha dadku markuu dhashaba waa kala miisaan weyn yihiin oo waxaa la yidhahdaa waa kala miisaan weyn yihiinoo xooggoodaba dhalashadoodu kala weyn yihiin taas waa isku waafaqsannahay casha magaranaysa angarashada ee kan aad ku sii dartay markaa oo qalliinkaa xaggiisa ah waxaa jira mid calashan markay xaruhu daaqayaan duleedka oo ay aad cayileen iyagoo caana nuugii weli ah yaa waxaa la yidhahdaa jeer jeer buu ii qalay orgi jeer jeer ah yuu ii qalay markaasaa la solaa inta feedaha laga bixiyo markaasaa subag lagu cunaa jeer jeer baa kaana la yidhaahdaa Ha, marka jeer jeerkaasaan ku daray waxarihii
waxa weeye je- jeerjeerka intaanaan aadin maya isagaa la yidhahda qalluunku ku soo daray waxaa la yidhahdaa orgi jeerjeera waxa waye waar ku macal macal bixiyo macal macal markuu bixiyo markuu macal bixiyo weeye maya oo or- oo- oo- markuu macal bixiyo weeye intuu nuugo nuugo laba toddobaad saddex toddobaad intuu nuugay xoogaa abab ku dhow yahay oo baruur bixiyo bismillah halka macal yar baxso ayaa jeerjeerkaasu noqonaya wax ka macaan wax ka macaan intaan caanaa cunin baruur caana ku kortaa la yidhahda, baruur caana ku kortay rur caana ku kortay ayaa la yidhahdaa odayaashii weli way legdamayaan ereygii muran baa ka taagan Ee, waxaan u gudanayaa dhega weyn
riyaha haa riyaha
waxaanu hadda haddii wax layska weydiinayo wax layga weydiiyo horta marka ay dhashaan waxaa la yidhaahaa waa yar yari milcis baa la yidhahaa waxaraha milcistaa markay ka baxaanna waxaa la yidhaahaa cadcadi haa haa marka hore waa milcis marka xigana waa cadcadi marka xige ay intaa intaa dhaafaanna waa balcasi balcasaha markay dhaafaan waa ugeybo ka gud baa la yidhahaa oo markay wax ka gudhaan ugeybkaasu ama orgi ha yeesheen ama eesaama ha yeesheen ugeyb baa korka layskaga yidhaaha oo korka ugeyb bay ka wada yihiin tan kale aad tidhaaheen naasa barkan iyo anqarka aad sheegaysaan af soomaali saxa baa ku jira halkaasoo
war maka anqaraysa iyo maka naasa bartay maqashii oo dhan waa ka siman tahay caynkasta ha noqotay markay dhashay war nirigta maka naasa bartay war weysha saca maka naasa baratay war nayshu laxda maka naasa baratay war waxarku maka naasa baratay rida wax maqashoo dhan ka dhexeeya weydii oo waa taa jeerjeerkanuna si reer mudugaas ugu badan yahaybaa waa marka orgidu ka gur joogto yaa orgid iyo orshadiisa lagu qalayaa jeedisa marka markay solaan ee feedhaha ka bixiyaan isagoo xagna baruur ka leh xagna subagaa lagu shiilay ama dabka la saaroo la solay yay subag kugu siinayaa jeerjeer baa laydhaha waa ka ugu macaanoo ninkay shixmadayaane aada uga u shixmadayaan yaa loo sameeya intaas baan waxa waaye horta ergan jeerjeer kala yeelo asligiisu wuxuu ka yimid libaax libax badeedkaa iskale waxa waaye waa mujaas eriguna waa mar dambu soo baxay ergada fog maaha oo cimriga dheer le maaha waxa waaye waa mujaas ahaan waa loogu dhaqmay waxa waaye libaaxa noociis baaba jeerjeer la yidhahdaaba oo yar yar oo midab iska ah oo nooca isaga baxa waxa waaye libaaxa yar yarka kan ugu yar nooca ugu yar oo ugu yar yar ayaa jeerjeer la yidhahdaa wuuna rabis fiican yahay wuxuuna macaan yahay aad iyo aad u macaan yahay libaax badeedka ayaa la yidhahdaa nooc jeerjeer la yidhahdaa wuxuu kala baxaa tuur madow iyo tuur cas buu kala baxaa waa kow haddana eregan dadkii badmarayaasha ahaa oo magaciisigaa tegey iyo ayaa erega fiyey wuu socday sow maad garan wuu fiday waxaa laba mujaas ahaan xoolihii baa loogu dhaqmay orgiga kobaca kobaca markuu gaaro oo uu daaqo oo caanaha iyo isku darso isagoo aad u kobcay caano loo loo dhigay si fiican loogu dhigay oo barwaaqo la joogo haddana ababay oo geeda cunay markuu koro haddii lagu qalo jeerjeer waa la dhahaa isagoo halkaa joogana waa orkaa jeerjeerka maadi qash waad oran kadhaa waad oran kadhaa waan la oran karaa ha waa la oran karaa waan orkigaa jeerjeerka isi waad oran kadhaa jeerjeerkana hilibka la oran karaa haddaba asligiisu wuxuu waaye marka hore libaaxaasuu ka yimi markii labaadna waxaa loogu isticmaalay hilibkaa loo isticmaalay markii saddexaadna waxaa loo isticmaalay ergigoo nool baa org wargaa jeerjeerka iyaqa la yidhahdaa halkaa ayaan oranaya waxaa gacanta weli taagaya oo daahir afqarka laakiin waxaan ka horumarinayaa salaad oo isaguna rag reer mudug oo naga badiya riya
mahadsanin maxamedow horta ariga riyaha la yidhahdo waxay ila tahay idihii weli meesha kuma jiraan ariga riyaha la yidhaahdo horta annagu marka ugu horeysa horta ii horeysee kelmaddan anqarashada la yidhaahdo neefka caanaha ugu horeeya neefkaas horta wayna ku waafaqsanoo waa caanaha ugu horeeya yaa nidhahnaa anqars anqaran idhahnaa ilmihii marka annaga labay u kala baxaan orgi iyo waxar bay u kala baxaan orgiga laba cayn buu usii kala baxaya mid marka uu yar yahay oo dhasho yaa xaniinyaha laga bixiyaa waa la dhufaanay baa la yidhaahdaa marna markuu xoogaa weynaado oo yaa la tumaa oo tuma yaa la yidhaahdaa horta labadaas orgigii baa u kala baxa waxarihii maqashaan horta wax yar baan ku kala duwan oo maqasha annagu kulli oo hadday hadday yaryar yihiin geel ha noqdeen lo ha noqdeen are ha noqdeen kulli annagu kor waxaan ka nidhahnaa maqal waa marka ay yaryar yihiin waxarihii marka marka ay yaryar yihiin meel dhaga weynaan iska waafaqsanno mid cis baan idhahnaa marka ay yaryar yihiin yaan idhahnaa xoogaa marka ay riyeenana maxamed nuur baan iska waafaqsanno ununuf baan idhahnaa geedahay ununufeen oo as geedaha ununufa haya yaan idhahnaa oo geedaha ay cunahayaan ayaan idhahnaa ununuf baan idhahnaa markay ununufkaas ka baxaan oo ay ariga raacaan oo ariga lagu daro waa ugeyd ugeyd baan idhaahnaa ugeyd baan idhaahnaa ugeydkaas waa intii aynan weli orgoonin oo ayan gaarinin weeye ayan orgi ayan gaarinin ugeyd baan idhaahnaa ugeydkaas markaan idhaahno marka waxaa la yidhaahdaa haddana marcurad waa midda marka kaliya dhasha rida weynna rida weyn baa la yidhaahdaa ayaa la yidhaahdaa orgigii marka laba u kala baxaa orgigii baa haddana laba kale usii kala baxaya mid waxaan idhahnaa ceesaan oo waa midka ariga habeenkii o dhan ka seexan xumi orgiga weyne eriyo oo orgiga weyne eriyo orgiga weynna dibiguu la magacyo jamal baa la yidhaahdaado kaas xunboo ariga ka dhacsadaado geeska ku feeraado eriyaayo hadda rida ka reebtaa kanna waxaa la yidhaahdaa midkan kalena waxaa la yidhaahdaa ceesaan baa la yidhahda midka yidhaahda oo ariga aan ariga aan ogolayn ariga aan ogolayn midna waa ceesaan midna waa jamalkaas oo labadaasaa midna orgeyga usii kala baxaya marka annagu horta riyaha intaasaanu u naqaan marka bal cali baan hadda ku wareejinaya maxamed waxa weeye way isku waafaqsannahay oo horta intaynaan gaarinin mm, tumayadiisa iyo eh, marka dhufaanka iyo waxyaabaha aynaan gaarinba horta heerarkii baynu maraynay waxaynu dac- dacwadeen waxay heerarka ko midda muranka ka- muran ka tagna waxa waaye ereyga canqarashada iskuma diidan caanaa ugu horreeya inuu yahay laakiin marka orgi canqartay lagugu dilo baacugiisu baacugiisa caana ma ku jira baacugiisa baacugiisa caanaa ku jira caano haddii la canqariyo waana la cunaayo waxaad moodaa wax yaab leh oo wax ka macaan badan ma leh marka waxaa la yidhaahdaa marka caanaha gorka ay ku jiraan ama ramaga ay ku jiraan ayuu sidii uu ku noqonayaa markuu nooca isagoo aa la qalo oo halkaa uu taagan yahay orgigana waa orgiga canqarka ama iqbaad iyo qashu canqarka ah yacni caanaha hooyadiisuu nuugay magac kale ma leh macnaha hooyadiis caanaheeduu nuugay wax kale ma qaba cani gorki baa ku jira ayaa ku jira waxaa la yidhahdaa org markaa marxaladda ugu horeysa waa xar iyo riyaba marka caanaha keliya gorka ay calooshiisa ku jiraan inta caanaha gorka ay calooshiisa ku jiraan canqarasha la yidhahda ha ha
middaas horta maxamed nuur waa ku waafaqsana maxamed nuuro waa mahadsanta anqarkaas markii orgigu anqarto oo la qalo oo la qalo calooshiisa caanihii galay baacog baa la yidhaahdaa qaran yar baa la saarsaaraa haddana dhuxul baa lagu bedelaa sida ukunta oo kale ayuu noqdaa oo loo cunaa oo loo cunaa maxamed nuurow intaas anigu aan dhaafay aduuda waa mahadsanta
kow marka anigu waxaan ahaan jiray ari jiraasaan ahaan jirayo waan arki jiray waan cuni jiray waxaas waxaan ka shaqaysta waxaa kow waxaan u wareejinaya cali mudiir Eh, cali mudiirow eh, marka ereygan canqarka iskuma waa- isku- horta caanaha la iskuma diidana laakiin mujaas ahaan baa loogu magacaabaya bal aad ma-
anqar wax alla wixii dhasha waxa ugu horeeya oy cunaan anqar baa la yidhaahdaa anugu saasaan u aqaanaa keliya Een, wax- een, ariga yar oo ah ah magaciisiga marka ugu horeysa horta magaca kulmiya anigu waxaan u aqaanaa maqal waxaro maya anaa khaldan waa intay wasaxaysaa ujeedada waxaa weeye anigu saan u aqaana wey mugsan tahay laakiin anigu waan sheeg bal saan u aqaano maqal iyo waxaro waxarihii iyo maqashii waxay u kala baxayaan orgey iyo waxar haddana ay u kala baxayaan waxaa kaloo haddana la- magaca kaloo ururiyo dana ubad ayaa la yidhaahdaa markay intaas dhaafaan xoogaa waxaa la yidhaahdaa indha madow geeda barad caana nuug waxyaalka caynkaas oo dhan baa la yidhaahdaa Een, een, waxaa kaloo oo la yidhaahdaa markay xoogaa ay ro- ay roonaadaan waxaa la yidhaahdaa een, aaran aaran saan u aqaano weeye anigu Een, marka ugeyb anigu waxaan u aqaanaa wax alla waxaan curan oo dhan wax alla waxaan curan oo dhan wax kasta ha ahaadaane ayaan u aqaanaa in la isaxo oo la iqaldo bixiyo waa u baahana dhufaan iyo tumay iyo baqay iyo waxaas gooni weeye iyo quuraqab iyo kaas waa gooni kulli xayawaanka la loogu talagalo oo dhan baa la yidhaahdaa marka erayada laygu raacsan yahay iyo erayada laygu- la- la- layga saxayaba waan waan waanu diyaar baan u ahay
kow horta ereyga la yidhahda amiir baan anigu haddaaya sheegay waxaan idhi amiir iyo aaran labada aniga ereyba waa waa ugu dhaqanaa sababtaan amiir iyo aaran ugu dhaqana maxay tahay? waxa waaye markay ridu ka harto hartu ilmuhu ka haraan hooyadood oo gooni daaqdo oo ariga meesha rabto ka gasho waxaan odhanaynaa aaran ama amiir baan dhahnay hooyadee waa ka amiir yacni way ka tala baxday hooyadeed intay hooyadeed la socoto waxa waaye waxaro ilmo weeye soo maa garan markay intay hooyadeed la socoto waxaanu leenahay waxaro hooyadeed ma ka hartay Mm. hooyadeed na- na- waxa weeye eh, meesha la yidhaahdo aaran iyo amiir waxa weeye markii hooyadii uu ka haro hooyadiis wuu ka haraya wuu ka xoroobayaa goonuu daaqaya markuu goonihiisa daaqo arigaa kaleu la mid noqonaya Ma- marka inta ka horeysa hooyadiis wuu raacaya hooyadiis waa ka yaqaanaa intuu maxaa waa- waa kow caana nuug waa ku waafaqsanahayo waxa waaye caana nuug iyo caana ka- ka- iyo- iyo iyo kahar ama kahar kahar baa la yidhahdaa kahar maya geeda weli soo geedii nuugi kara ayuu ayuu ayuu caana nuugaya isagoo geedaa cuna oo daaqaha ayuu caana nuugi kara waxaa la yidhaha kahar iyo cananug kahar hooyadiis waa ka haray oo markaas oo- oo hooyada oo- oo- wuxuu yahay waa- waa- oo- oo- oo- oo- habartii waa istaagiyeen waa markuu caaranka noqdo waa kow ama amiirkaa noqdo cananug waa ku waafaqsanna waxa kaleeto oo aanu aa lagama maarmaana mid adaaya aynu sheegnay oo la ahaa ay ahayd ubad marka la yidhaahdo ereyga ubadka la yidhaahdo ilmaha marka la yidhaahdo kan eh, dhallaanka la yidhaahdo waxaa oo dhalad la yidhaahdo waxaa oo magac guud oo waxa dhaloo dhani ay wadaagaan weeye laakiin magac ahaan gaar ahaan ariga keliya aynu ka hadlaynaa ariga waxaynu ku sheegnay bis oo isku waafaqsannahay Eh, kan la yidhaahdo ariga waa in la yidhaahdo en, eh, canqarka oo goorta caanaha waa- gorka intay calooshiisa ku jiraanin waa canqar baynu isku waan waxaan hadda waysa wada garanaan moodaya bisna way isku raacneen waa yar yarka markay yihiin oo oo caanihii caloosha caddaadeen oo aan gor ku jirin gorkii ka dhammaaday laakiin uu waxoogaa dhaqdhaqaaqay ee- ee- ee- ee, toddobaad toddobaad meelaha meelaha ay jiraan baalcad waa markay ka baxeen oo warag oo soo wareegaanin ama baalcas ama baalcad la dhaho waxaaraha bistaa oo baalcadaa oo bihini cali beelyaa wadee baqalyaha ka reeb ay dheh gabadha baaboodh oo baqalyaha ka reeb ayay dhehday ee midda gootay xoogaa taa ka tagaan waxay naqan abab bay gaareen ama unuunuf bay gaareen ama abab bay gaareen unuunuf waa intaanu dhabo ababin markuu ababo wuxuu noqonayaa ee, caramadow buu noqonayaa caramadow buu noqonayaa oo carabcad buu ka baxay waa marka uu jeerjeerka la baxo oo ninka loo qalo uu yaabka yeesho oo- oo oo- oo uu yahay uu- uu- uu yaabka leeyahay caaran buu la baxaa ogeyd buu gaaraa ugeyd buu u gudbayaa marka markuu amiir noqdo uu ugeyd noqday hooyadiis goonuu ka noqday ma raacayo hooyadii Eh, ama orgi haaba orgi xarmidku rabo dhaho ha ahaado waa kow wuxuu noqday waa soo socday oo wuxuu inoo yimi waxa la yidhaahdo ugeyd ugeyd buu inoo yimi ugeyd ugeydku wuxuu noqday ceesaan ceesaan ama ceesaan ceesaan oo rida ah ceesaan oo orgiga ah waa kow wuxuu noqday ceesaankaas wuu ka baxay markuu ceesaanka ka baxo curad buu noqday ceesaanka markuu ka baxo wuu curtay rimay wuu rimayaa waxaa loo tiri inta ilaa uu ka dhalo oo dhashiisa la arko waxaa la- magaca ceesaanta waa wataa ceesaanta waa wataa ceesaan baa noo curatay ayaa la yidhahdaa wuxuu ku wuxuu ku rimaa arigu labuu ku rimaa iduhuna waxay ku rimaan hal ayay ku rimaan arigu labo laba iyo bar labo labo riyuhu waa labo sug orgigaan qaadan ee oo idaha horrima riyaha horrima ee ba- ee, waxaa horrima or- ee, idaha horrima idaha dheeraya annaga annaga idaha noo dheeraya iduu hal san oo annaga noogu rimaan annaga ha sug marka waxaan u gudbinayaa daahir af qarshe bal daahir oo maxaad oran lahayd kala gur
riyaha iyo idaha annagu sidaanu u naqaan idaha horeeya sababtu waxay tahay gurgii markay dhalato dayrtii oo ay baraar tahay oo ay jirto markaa lix bilood yay yay rimaysaa markaa dabadeed waa laga celiyaa oo waxa la yidhaahdaa baraar shishi oo ninka dabeed xoolaha si wanaagsan u dhaqaya waa ka joojiyaa ninka kalena laba jirkay ku ay ku sumlataa dabadeed aad baa looga ilaaliyaa ragga iduhu aada ugu dhaqmaan ee jooga dhulka qabow ee sanaag la yidhaahdo ee eergaabo lix bilood bay sabeyntu ku sumlataa dabadeedna iyada oo baraara oo laba iyo tobankeedii bilood ay markaa joogaan bay dhashaa dabadeed riyuhuna laba jir laba jir deeqa riyaa jira baa la yidhido iyaduna laba jirkay ku curataa marka waxaa horeeya idaha
Eh, maye reer mudug wayna khilaaf wayna dhaafsan yihiin waan ku noqonayaa waxaan u dhiibay salaad ayaan u dhiibayaa oo dacwad ka qaba salaad wuxuu leeyahay riyaha horrima Eh, bar horta saa u ku socolinayso
mahadsanid maxamed nuurow kol annagu riyaha idaha iyo mudug iyo riyaha sida aanu annagu u naqaan isuma dhowa riyaha hor rima Ri- riyuhu sanad iyo bar bay ku rimaan iduhuna jeeray laba jir dhammaysato oo sidoodaba isku muxuu ahaa isku korriinaba ma ahan haa riyaha muxuu ahaa wax badan waxaa horeeya war bandhiga weynoo kala gur labada
waxaa weeye riyaha horta iyaga laba jirka u daa inay markay ku dhala ku curtaan oo curashada riyaha laba jir u daa idaha cilmi bay ku dhiseen oo nimanka reer waqooyigii uma ma ogolaadaan inay inay inay laba jir inay ka baraashishiyaan laakiin haddii lagu sii daayo habeenkuna lix bilood bay ku runtaa simalkuna lix bilood buu ku boodaa ku rumiyaa waxaa ka celaya ninkii lahaa uma ogola waa laga soocaya waa baraarsi siduu leeyahay oo uma ogola dayrtiina looma ogola inay rimaan oo neefka dayrtii u dhasha waa garac bay yidhahaan neefka dayrtii kuu dhasha idhahaaga ka dhasha garac baa la yidhaha gebigiisa mar haddayn tarsiistii ku dhalin habeenka ururtaasu dhacdo yuu simalka uga rogayaa neefka dayrtiinima waa tuman laxaday oo waa neef kaa garcada ee meher kuma dhalan garac baa la yidhaha
waxa weeye aad bay u fikatay mudug iyo horta waanu kala baxnay wax dhaxaba aniga raacnay waa kala leexanay anigu waxaan raacay iduhu inay horrimi og yihiin baraarsiis baa la yidhahdaa lix bilood bay ku rimaan hab- anigu annagu reer bari baan ka hadlaya buuraha riyuhuna laba kab ka yar ma una qabto aan idii aan idii garnaqo aan idii garnaqo waxaa weeye horta intaa aad sheegteen oo dhammi way wada jireen hase ahaatee maxay ku kala duwan yihiin waxaa weeye degaanka hadba ay xooluhu degan yihiin maxaa yeelay mudug mudug iyo sanaag dhaqaalaha xaggooda way ku kala duwan yihiin midna riyahay u roonta midna idahay u roonta maxaa yeelay idaha joogaa sanaag lix bilood mar hadduu ga- iyo bariba mar haddii lix joogaan waa laga xamla xamal baa lagu sameeyaa inta halkaas la sameeyo abjad iyo waxyaaba la isku waxeeyo yaa xamil looga sameeyaa markaasaa weliba waxaa la yihahdaa kuwa tirsiista ah tirsiis iyo tebis yaa la kala yihahdaa idaha waa kow Eh, tirsiistaasu maxay tahay inta sumalqaadka ah weeye markaas tirsiistaas ee la yihahdo sumalqaadka si ayan wakti xun ugu dhalin sumalku yuusan osolin baa la yihahdaa uusan hadimi maayo ee saaranino markaasaa waxaa xamil loo sameeyaa xamilkaasaa gaarka ka haya markay laxuhu dhabarkoodaa ku beegmaan idaha yaa xamilka looga roga laxuu foorarsadan yaa- yaa looga rogaa waa kow waagaas halkaama looga rog jiray oo dhabarkoodaa lagu beegi jiray maanta markay dhacaan ababaalka dhigaan laxuhu yaa looga roga maxaa yeele xilligay sriixaya xilligiiba iskuraayo oo maxay ahayd waa sawirkii hore dhabarko markay toogaanba looga furi jiray haatanna markay laxuhu sii dhacaayaan yaa looga rogaa maxaa marka laga ilaaliyaa inayan eh, sabeentuna baraarsiisle noqonin neefka ay dhashaana uusan baraarsiisle noqonin yaa looga ilaashaa waa kow mudug waa kurayle salool bay leedahay Eh, meel riya ku dhaqmaan weeyo riyahay u wanaagsan tahay markaas waxaa rimay horeeya riya marka sidaasay u kala duwan yihiin
anigu waxaan moodayaa waxaan moodi jiray wiil mara cadiba inuu mara gud yahay waxaan moodi jiray gabar timadabnima inay doonan tahay marka anigu horta waxaan moodi jiray inayan ku xirayn middaas rimadu iyo curashada neefku inaanu ku xirayn degaanka laakiin hadda halkaa maqanin kuu mariyey waa magan ilaahay odayaashii baa noo fasireen oo way noo sheegeen waxaan anigu u qabay inay iduhu ka horeeyaan iduhu inay ka horeeyaan riyaha inay ka rimay horeeyaan oo ka curad horeeyaan oo lixdaa bilood oo baraarshiiska loo bixiyey ee, oo la yidhahday lix bilood ku rimi karto waa waayo wanku awood aan orgigu lahayn buu leeyahay awooddiisa waxay sanadkoo dhan wuu qooqan yahay sabeentuna awood aan riyuhu lahayn bay leedahay ee, ridu lahayn bay leedahay awoodeedaas waxaa ka mida bari bay leedahay waxay kaydsataa soog badan bay kaydsataa ridu ma kaydsan karto baalay candhada sida baaliduba ama bayl lama baaciye bawdada ku qaba waa si- waatay gabadhi uhaysatiriyo ridu weligeed way sisu taagan tahay waa daba riyaado way iska xaajada masida daba riyaad baynu u faydnaa waatan la yidhi waxba ma haysato marka iyadu ma ay qaadi kadho waxaan u qabay anigu inaya laba sano ka yar ee ku rimi karin waayo dhulka buuraha rida way uga roon yihiin idaha way ka caleen badan tahay way ka way ka darsansan tahay dhul buuraha ayaa darsansan geeda aan laga helin dhulka ba- eh, banaanka ah ayaa buuraha laga helaa laba jir ka yar kuma rimi karto ridi ayaan qabnaa La- fii nafsi lwaqti buuraha caynkaasa laxdu lix bilood bay ku rimaysaa ayay ku rimaysaa cali mudiir baan isagana u wareejinaya bal banaankaas iyo dooxooyinkaas ee, ee, ee, ee, ee, ee, mudug oo barbar ka degan
war aniga mudugaynama tegin ma aqaane meesha tan waxaad moodaa wuxuu inay ku xidhan yihiin horta degaanka iyo dhaqanka xoolaha sida loo dhaqdo iyo wuxuu fiisikaal si ay u koraan ay u kobcaan haa sida loo dhaqaaleeyo inay ku xidhan tahaad moodaa waxaad moodaa hadalka uu sheegay fakaburaale inuu isu keenay aaraa'dii oo mid la arkaba see u jirto masalan hadda aan ka soo qaado ari carbeedka lix bilooday ku runtaa haa oo xayawaan kale kuma krimo waayo waxaa weeye markay saddex bilood joogto heesa weyn weeye marka ari carbeedka kan waayo cuntada ay nuugto iyo siday u korto weeye haa marka waxaa weeye haddii la yidhaahdo samayntii iyo waxartii samayntii iyo waxartii yaa yaa yaa horta yaa rimi og yaa baaluga og haddii la yidhaahdo macnuhu waxay ku xidhan tahay horta degaanka dhulku ma qaboobaa mise waa kulayl cuntada la siiye iyo caanaha cunugu soo nuuga muxuu yahay dadka dhaqdaahu sida habka ay ugu kala ogolaadeen orgeysho rimayga iyo rime la-aanta sidaas inay ku kala xidhan tahaan u malaynaya waa mahadsantihin
orda dabcadu bay ka qaadanaysaa oo waa runoo degaanku waxbuu dowr buu ka qaadanaya kow iduu iduu laisma hayo inay lix- lix bilood ku rimaan wanku wuxuu leeyahay awood gaara ayuu leeyahay oona ridu lahayn iskuma hadda laakiin rida weeye midaynu ku haynaa kow wanku waxa weeye awoodda uu leeyahay ridu ma leh iduhu way ka korin ogyihiin kow fii nafsi alwaqti mudug waa dooxa oo dhul dooxa dhulka dooxyada ah iyo bananka iduhu way ku kori ogyihiin iduhu way ku kori ogyihiin ridana waxa uu- uu- weligeedba waxa waxay rabtaa dhulka buuraha iyo saloosha iyo dhulka dhis geedka sare leh ayay rabtaa iduhuna geed hoosaadkay raaqaan dhaaqaan marka mudugna waa naga barwaaqa badan yahay mayla garan
mahadsanid maxamed nuuro horta anigu hadalka uu yidhi ninka la yidhi fiqoburaala yidhi horta hadalkaasaan la dhacsana sababta waxaa weeye meesha midug la yidhaahdo ri'an iyo meesha sanaag la yidhahdo dabcigeedu waa kala duwan yahay sanaag idaha caanaa laga maalaa oo yacni waa la lulaa midug caana ida lagama maalo midug siriisa caana ida lagama maalo waxa in daawo laga rabo oo la qasho oo la bixiyo maahan waa runtiisa horta caana lagama maalo riyaha wax la caana ahi geelaan la caana ahayn mudug geelaan la caana ahayn lodaan la caana ahayn wax la caana ahi ma jiraan toban riyaa reerkii ay u dhasho mudug waa fakri baxay waa bes ta- hal riya oo waxaa jidha nin uusan caanaheeda ninka rag ugu caa- uu- ma- uusan dhammayn karinin marka waxu degaankay ku xidhan yihiin marka sidii anigu aan marka ka kasay oo yacni anigu ay ii dhacday sidii xaajigu u sheegay waa yacni saas
maya erey baan ku daraadiya oo isku qancinaya maanta xamar baynu joognaa riyo iyo idaba waa joogaan riyo iyo idaba waa joogaan sibay u wada rimaan labaduba maxaa yeelay wananka sabaayadda ah iyo sabeenaha sabaayadda ah ee guryaha ku xidhan riyaha sabaayadda ah ee iyagu iska cuna ununufkoodaas iyo shaahooda iyo hilibkooda dadkoo kale ah labaduba lix bilood markay joogaan labaduba waa rimaan maxaa yeelay degaan bay wada joogaan sibayna wax u wada cunaan soo garan maysid marka xooluhu say u kala koraan soomayda arkay dhabigoodka qur-aanka calashaan markaad eegtaan anigu gabanaa dhalay sagaal sagaal sannadood markii ay jirtay caadadii bay lahayd haddii loo guuriyo soddoba jirka kuma dhasheen way joogtaa hadda marka waa sida korriinkoodu sida korriinkoodu iyo cuntadoodu iyo degaankoodu uu yahay iyay kala yihiin wax waliba
aan aan- doodii way adkaatay caaw waxaan warkan halkaas aynu kusoo xirinaa saacaddina way inoo waa inoo soo gabagabowday halkaa maanta aan aan waxaraha ku joojinno
shirkii waa la xidhay maanta halkaa haynoo joogo sidaa iyo nabadgelyo weeye iyo maalintii inaynu kulmi jirray haddii uu ilaahay ina kulmiyo